gudoomiyaha gobolka jubbada hoose mudane xasan cabdi guure oo la hadlay warbaahinta ayaa shacabka gobolka jubbada hoose waxaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka socda doorasho kala duwan oo lagu doortay xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba hogaankooda iyadoona la sugayo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo loo ballansan yahay inay dhacdo shan iyo labaatanka bishan haddaba gudoomiyaha gobolka jubbada hoose mudane xasan cabdi guure ayaa shacabka ku nool gobolka jubbada hoose gaar ahaan kuwa ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sugidda amniga isagoona uga mahadceliyay laamaha amniga siday u sugayaan amniga waxaan dhammaan dadka ku nool gobolka jubbada hoose ugu baaqaya aniga oo gudoomiyihii gobolka in la adkeeyo amniga iyo hawsha socota la xoojiyo lana taageero mataqaanaa amni ahaanna si fiican loo adkeeyo lagana qayb galo oo mataqaanaa halka wax kasta oo howla socotaba dadkeeda inay usoo istaagaan lagana lagana shaqeeyo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulka guud ee jubbaland sida ay u wadaan hawsha oo u hogaaminayaan waa si wanaagsan oon ku faraxsannahay gobol ahaan iyo mataqaanaa dhammaan dadka ku nool gobolka jubbada hoose anoo afkooda ku hadlay aan mataqaanaa si xurmad leh iyo ama sharaf leh aan usoo dhaweynayno aan u garab taagannahay dhanka kale gudoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa ugu baaqay musharaxiinta doonaysa inay qabtaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland inay soo buuxiyaan shuruudaha si amnin ah ay uga qayb galaan doorashada ka dhacaysa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaan soo jeedinayaa dadka doonahaya inay ka ka qayb galaan hawshan oo musharaxiinta ah oo doonahaya inay u tartamaan xilka madaxweynenimada jubbaland waa wax dhibaataa maleh qofkii si nabadgelyo ah oo intuu shuruudihii soo buuxiyo shuruudaheedii guddigii doorashada hadduu ku qanco ciddii uu ku qanco oo doorashada usoo fadhiisato waxaa weeye waa diyaar si nabadgelyo ah oo amni ah oo mataqaanaa cod ah baa lagu kala baxaya waana diyaar baa loo yahay ninana looma diidaya cid la takoorahyana ma jirto